الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه waxaa aynu maanta ay bisha ramadaan lix tahay maalin isniina ah sanata alfin wa arbacumiya wa waxd wa talaatiin kun iyo afar boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriga waxaynu bilaabaynaa darsigii labaad ee ku saabsanaa kitaabu اlarbaciin fi xurmati dimaaءi اlmuslimiin oo aynu shalay bilownay waxaanaynu tilmaannay ama dersigii hore khulaasadiisu ay ahayd qofka muslimkaa ee qiraar shahaadateynka iyo dhiiggiisu inuu yahay macsuum xaaraanna ay tahay in maalkiisa iyo hantidiisa iyo naftiisa waxa weeyaan wax la yeelo asalkuna sidaa uu yahay ilaa naaqid uu la yimaado islaamnimadiisa buriya oo aan khilaaf iyo shaki ku sugnayn ilaa uu la yimaado waxaa kaloo tilmaanay in axkaamta dadku daahirka ay ku soconayso oo qofka wixii ka muuqda aynu kula dhaqmayno maadaama saraa'irtooda aanaynu taalacan karin waxaa kaleynu tilmaanay inay nusuustu tilmaantay qofka islaamnimadiisu ay yaqiin ku sugnaato inaana yaqiin mooye shaki iyo mala-awaal iyo masaa'il aan la taxriirinin iyo malayaal inaanay ku suulaynin dhiiggiisa in lagu daadiyaana inaanay ballaanayn dunuun bale ahlulcilmigu ay tilmaameen masale la ysku khilaafsan yahay ma gaalnima mise gaalnimo maaha in qof islaamnimada lagaga saaraa inaanay bannaanayn waxa uu yidhi sheekhu xaqiiqatan nusuustaynu soo marnay iyo kuwan aynu maanta akrin doono iyo kuwo kale oo kitaabka gudihiisa inoogu iman doonaa waxay si cad u tilmaamayaan qofka muslimkaa dhiiggiisa iyo khatart khatarta uu leeyahay daadintiisu waa inaga tilmaamaynay inuu cabdillaahi bnu cumar yidhi yaani qofku waxyaabaha uu dhuumto ee dhibka u soo jiida ee markuu galo si uu uga baxa garan waayo waxaa ka mida dhiig xaaraan ah inuu xalaal la-aan ku daadiyo marka inuu qofka muslimkaa iska jiro dhiiggaas weeye bayaanu biana tawxiida yanfacu ahla اlkabaa'iri wa ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam inama ucطiya shafaacata ywma اlqiyama liyashfaca lahum cinda اllahi tacaala kana waxau u baab yahay albayaan waa caddayn biana tawxiida in tawxiidka qofka oo kelimatu tawxiid qiraa laa ilaha ilا اllah muxamadu rasuulu الlah nawaaqideedii wax ahna nawaaqideediina aan la imanin yanfacu ahla alkabaa'iri dadka ahlulkabaa'irka inuu anfacaayo ee dunuubta waaweyn sameeya wa ana nabiya sala allahu alayh wasalam iyo nebiga inamaa ucطiya in la siiya ashafaacata shafaacada iyo ergada yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaama in la siiyey liyashfaca lahum cinda allahi tacaala si iyaga ilaahay agtiisa ugu ergeeyo alxadiis alkhamis can abi dar alkhifaari waxaa laga can abi darin alkhifaariyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam uu ka wariyey qaala inuu nebigu yidhi maa min cabdin qaala laa ilaha ila اllah ma jiro addoon yidhi oo ku qowlay laa ilaaha ila اllah laa macbuuda bxaqin ila اllah cid xaq lagu caabudo oo aan ilaahay ahayn mooye cid kale ma jirto ciddii kale aan ilaahay ahaynba baail baa lagu caabudaya laa ilaha ila اllah macnaheeda waxaa fasiray qowluhu tacaala dalika biana allaha huwa alxaqu waana maa yadcuuna min dunihi huwa albaail uma dabadeedna markuu tawxiidkaa qiray maata dhinta calaa dalika sidaa ku dhinta oo isaguu tawxiidkii haysta oo laa tawxiidkii uu qiray aan wax buriyo la imanin ee sidii ku sugan ku dhinta laa yushriku shay-an isagoon ilaahay cid la caabudaynin oon wax shirkiya ku dhicin iyo gaalnimo burisa iimaankiisa ilaa hadduu jirana buu nebigu sala allahu alayh wasalam dakhala aljanata jannadu gala abuder baa yaabay bal hadda abuder dhegayso qaala abuderna abuder wuxuu yidhi wain sana wain sariq xataa haddii uu sinaysto oo uu gogoldhaaf sameeyo oo uu tuuganimo sameeyo uu xado xataa ma jannaduu gelaya xataa hadday saas ka dhacdo xitaa qaala nebigu wuxu uhi wa in zanaa wa in sariq xataa hadduu sino sameeyo iyo hadduu sariqa sameeyo hadduu waxna xado sinaystana abu dar weli kamay dhaadhicin qultu waxaan idhi uri wain zanaa wain sariq nebi maxamedow maxataa hadduu sino sameeyo sariqa la yimaado tuuganimo iyo zino markaasuu nebigu wuxu uhi wain zanaa wain sariq qultu waxaan idhi uri mar saddexaad wain zanaa wain sariq wuu hubinaya qaala nebigu wuxuu uhi wain zanaa wain sariq calaa raqmi anfi abi darin xataa hadduu sinaysto oo uu xado abu dar sankiisuna ha boorhoobe ayib xadiidkan waa xadiis ay wariyeen sheekhaanku bukhaari iyo muslim isagoo mukhtasarana waa wariyeen isagoo ziyaadaad ku jirana waa wariyeen yani waxa weeye muslim iyo bukhaari xadiiskaa waa wariyeen abidardaa baa isagoo kale laga wariyey oo akhirkiisana ay ku soo aroortay wain ragima anfu abidarda xadiidkani waxa uu tilmaamaya ama uu ku yahay waxa weeyaan radin adag uu ku yahay laba qolo oo mubtadicada ka mid ah labadaa qolo qolada koobaad waa niman khawaarij la yidhaahdo oo uu nebigu sala allahu calayh wasalam warkooda aada uga warramay kuna caan baxay inay dadka muslimiinta ku gaalaysiiyaan macsiyada gaalnimo ka sokaysa ee kabaa'irta macasidu waxay u qaybsantaa cinda ahli sunnati waljamaaca kabaa'ir iyo sakaa'ir kabaa'irtuna waxay u qaybsantaa wax islaamnimada lagaga baxo iyo waxaan islaamnimada lagaga bixin wax kufrun lidaatihaa ah iyo wax waxa weeyaan aan kufri ahayna kufri ka sokeeya bal hadda aynu sheegno kabiiro iyo sakiiro maxaa u dhexeeya nusuusta tilmaamaysa inay dunuubtu sakaa'ir iyo kabaa'ir u qaybsanto waxaa ka mida qowluhu tacaala in tajtanibuu kabaa'ira ma ma tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkilkum mudkhalan kariima waxaa ka mid ah qaaluu ma lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha marka dunuubtu cinda ahli sunnati waljamaca waxay u qaybsantaa sakaa'ir iyo kabaa'ir kabaa'ir maxaa looga jeeda sakaa'irse maxaa looga jeeda tacriifka ugu fiicanee kabaa'ir la saaray culimmadu sheegeen waxa weeyaan waa in la idhaha kabiiro waxaa looga jeedaa dembi kasta oo sharciga ay ku soo aroortay tartiibin laga tartiibiyey isaga ciqaab aakhiro oo khaas ah ama xad adduunyo ama inuu dembigaasi waajibinayo ilaahay nacladiisa ama qadabkiisa ama sukhdigiisa iyo cadhadiisa kaasaa kabiiro la yidhaha tusaale ahaan zinada iyo sariqada ciqaab khaasaa laga waajibiyey adduunyada gudaheeda sooma oo ah ima xad oo xadkaasina imaa uu noqdo hadduu zino yahay imaa rajmi wa imaa jeedal sariqadiina waxaa laga waajibiyey haddii ay shuruuddeedii dhamaystiranto in qofkii gacmaa la gooyo sooma qatliga qof qof uu dilo maxaa ka waajibay in qofkii la dilo waa xukun khaas ah waxaa la mid a qadafka qofku uu cid zino ku gano daliilna uu u waayo qadfi baa la yidhahdo jeedal baa ka waajiba dunuubta noocaasa xuduudda xadka laga waajibiyey dunuubtaasi kabaa'ir weeye waxaa la mid a dunuubta la sheegay qofkii ku dhaca in ilaahay cadhadiisa ama qadabkiisa ama yani waxa wey nacladiisu ay fuulayso maxaa ka mid a nebigu wuxuu yihi lacana allahu araashi walmurtashi ilaahay wuxuu naxariistiisa ka fogeeyo ama naxariistiisa ha ka fogeeyo ka wax laaluushaya iyo ka laaluushka qaadanaya nebigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam lacana allahu shaarib alkhamri qofka khamriga cabbaaya iyo ka iibinaaya iyo ka u kala qaadaaya ya iyo waxa weeyaan ka rogaaya kulli waa malcuunin bu nebigu alayh الsalatu wasalaam rasuulku salى الlahu alيه wasalam wuxuu sheegay gabadha ninkeedu intuu dalbo u nafteeda ka doono u diida in ilaahay samada dusheeda uu uga cadhoonayo ilaa ninkeedu raalli uu ka noqonayo dunuubta noocaasa qadabka lagu waajibay yani ciqaabka noocaasa ee aliimka ay ka dhalanayo ee khaaska ah marka ismigii laga tago waa dunuub kabaa'ira kabaa'ir baa la dhahan culimu yidhaha sakaa'irtuna waa dunuubta qofka waxa weya inuu ilaahay caasiyu dembi galay un la sheego laakiin aan ciqaab ama cadaab khaasa laga tartiibinin ayib ahlu sunnati waljamaca waxay qabaan oo kale dunuubta nooceeda kabaa'irta la idhaahaa inay laba u qaybsanto in wax islaamnimada lagaga baxo qofku hadduu ka dhaco dibadda islaamnimada uu iska taagaayo cudurdaar uu haystaana aanay jirin inay leedahay iyo wax aan islaamnimada asal ahaanteeda lagaga bixin oo macsiyo ah tusaale ahaan shirkigu in qofku ilaahay cid uu la caabudo nebigu wuxuu ku sheegay inuu akbaru lkabaa'ir yahay kabaa'irta kuwa ugu weyn ka ugu weyn inuu yahay waana gaalnimo islaamnimada lagaga baxaayo baynamaa dunuubta kabaa'irta ay ka mid tahay sariqada iyo zinada iyo waxa weeyaan khamriga oo la cabo labada qayboodba kabaa'irtay ka mid yihiin lakiin maxay ku kala duwan yihiin shirkiga iyo waxa la midka ee dunuub waa kufru ee kufrun bidaatihaa ahay dee islaamnimada oo lagaga baxa lakiin qofku hadduu zinaysto ama waxado ama wa khamri cabo ya ama uu qof muslima dilo oo dhiiggiisu macsuum yahay uu dilo dembiga uu ku dhacay kabiire weeye laakiin kabiire islaamnimada uu kaga baxaya maaha soo waadix maaha kabiire islaamnimadii uu kaga baxaayo maaha haddaba ahlu sunnati waljamaca waxay qabaan dunuubta aan gaalnimada ahayn qofku inuu sameeyo muslimka ay diinta kaga bixi maayo laakiin ma wuxuu ku kasbanayaa ismi iyo dembi ayuu ku kasbanayaa iimaankiisiina waa ku nuqsaamaya saasay qabaan ahlu sunnati waljamaca oo nebigu muxuu uhi laa yazni zani xiina yazni esh wuxuu muumin ninka sinaysanaya isagoo mu'mina yani markuu sinaysanayo m ninka sinaysanaya markuu sinaysanayo isagoo mus mu'mina sinaysan maayo yani iimaankiisu kaamil maaha macnaheedu islaamnimadii uu ka baxay maaha walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa muumin ka wax xadaya markuu xadaayo wax ma xadaayo isagoo mu'mina ee iimaankiisii waxa weeyaan nuqsaan baa ku dhacday ina inaanay zinada iyo sariqada iyo qatliga iyo kuwa lamidkahay qofka muslimkaa diinta ka saarina waxa u daliila asal ahaantooda oo macaasi ay macaasi yihiin laakiin gaalnimo aanay ahayn waxa u daliila dee ilaahay xuduud buu ka waajibiyey hadduu qofkani qofkii zinaysta waxa la idhi hala jeedalo ama hala rajmiyo kii waxaday waxaa la idhi gacanta hala gooyo kii qof muslima dilay waxa la idhi haddii awliyaa lmaqtuulka dadka dhiig gaaliya ay cafin waayaan ha loo dilo dilkuna uu camdi noqdo haddii ayn uu gaal ahaan lahaa dee xuduuddaasi ma anfacde nebiguna wuxu uhi alxuduudu kafaaraatu liahliha xuduudu ehelkeeday kafaaraad u tahay oo dembiga waa lagaga tirtiraya qofka marka xadkii laga jaro marka qof gaala waxbaad ka tirtirmi lahaa waaba gaale ilaahay kii qof muslima dilay wuxuu ku sheegay walaal inay yihiin ilahi wuxu uhi wain طaa'ifatani min almuslimiina iqtataluu laba kooxood oo muslimiinta ka mid a hadday islaayaan labadiiba maxaa lagu sheegay inay yihiin maxay muslimiin haddii lagu gaaloobayo laba way ku gaaloobeene toobadkeena dhaha la odhan laha oo isdibu islaam ilaahay wuxuu yihi markii uu tilmaamayay qisaasta faman cufiya lahu min akhiihi shay-un ninka intuu walaalkii dilo ee camdan iyo u kasu dilo dhiiggiisii wax ka mida laga dhaafo dee si wanaagsan ha ka yeelo inta kale si wanaagsan ha u bixiyo marka ilahay muxuu ku tilmaamay qofkii qof dilay qofka uu dilay walaalni walaalba loogu tilmaamay soo ma isagoo qaatilkiia nusuustaa iyo nusuus badaan oo ay ka mid tahay nusuusta ay ku soo aroortay man qaala laa ilaaha illa allah mukhlisan biha qalbigu dakhala aljanna ninka laa ilaha illa allah yidhaahaa isagooy ka dhab tahay jannadu gala man qaala laa ilaaha illa allah sidqan min qalbihi qofkay laa ilaaha illa allah yidhaha isagooy dhab ka tahay oo kan run sheeg ay tahay oo aanay ka ahayn ku dhuumo jannadu galaa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala janna ninka ilaahay ninka dhinta isagoon ilaahay cidna caabudaynin walow macaasi kale oo gaalnimo ka sokaysa waxa ku dhinto aanu ka toobadkeline jannadu gala jannadu gala waynu fasiri doonaa laakiin nusuustaasi iyo kuwa lamidii waxay raddi ku yihiin laba daa'ifo mubtadicada ka mida nimanka khawaarij la yidhaaho oo dadka muslimiinta ku gaalaysiiya macaasida waxaanay nimankaasi sharkoodu waa niman aad u shar badan nebiguna wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam tuuba liman qatalahum aw qataluuhu waxa wanaag wanaag u sugnaaday ninkay dilaan ama iyaga laaya waxaanuu nebigu sheegay inay markay koox laga takhallusaba koox kala soo baxayso simo mu- baariso ay leeyihinnana waxaa ka mid ah simada baariskay leeyihiin waxaa ka mid ah inay muslimiinta dhiiggooda xalaashadaan waxyaabo aan dhiigga qofka muslimkaa bannaynna ku xalaashadaan macaasidana dadka ku gaalaysiiyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaqtuluuna ahla alislaam wayadaruuna ahla alawthaan waxa ay ka tegayaan waxay laynayaan oo birta ka aslayaan dadyowga muslimiinta ah waxayna ka tegayaan dadyowga gaalada oo ka oo ka nabadgelaya macnaheedu maaha wax gaalaba dili maayaan ee intay gaal dilayaan iyo intay muslim dilayaan intay muslim dilayaan baa badan wey waa laga yaabaa inay gaal dilaan Ah. nimankaasi waxay sheegtaan in badan ba ahlucilmigu ka hadleen oo kutub baa laga qoray marka iyaga hadda warkooda uma jeedo nimankaasi iyo iyo nimanka muctasilada la dhaha waa laba daa'ifo mubtadicada ka mid a waxay yidhaaheen qofka kabiiro sameeya dembi weyn sameeya ee ku dhinta isagoon ka toobad keenin naartuu ku waraya bay dhaheen kababa bixi maayo waana kalaam yani waxa weeyaan aad u baatil ah nusuusta ay isku dayeen inay qabsadaanna nusuus ay fahmeen maaha nusuusta shareecadu waxay sheegaysaa ilaahay gaalnimo wixii ka sokeeya wuu dhaafaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yasha qof hadduu dunuub ku dhinto dunuubtaasina gaalnimo ay ka sokayso wixii dembiya gaalnimo ka sokeeya ilaahay fadligiisa ciddii uu doono waa u dhaafa ciddii uu doonana ciddaa uu doono ilaahay markuu u dhaafo dee jannada isaa ku gala ciddii uu doonana ilaahay dunuubta intuu ka soo jaro oo waxa weeyaan naarta lagaga soo jaro ayaa kadib jannada ay ku dambeeyaan ma aragta hadda macnaha nusuustu waa caynkaas dakhalaljanna macnaheedu waxa weeyaan jannada ayuu galaayo haddii uu isagoo dunuub macaasiya ku dhinto oo gaalnimo ka sokaysa ilaahay intuu u dhaafo raxmadiisa ugu dhaafo ila waa arxamuraaximiine ayuu jannada iska galaa hor buu jannada ka galaa maadaamaanu shirki samaynin haddii kalena culimadu waxay dakhala aljanna macnaheedu waxa weeye dakhala aljannata ma'aalan ta hore waxa weeyaan dakhala aljannata ibtidaan jannadu hore ka galaayo ilaahay baa u dhaafa maya dakhala aljannata ibtidaan jannada jannada ayuu wuxuu galaa ma'aalan buu galaa ma'aalan waa maxay dembigii uu sameeyey ee uu ku dhintay isagoon ka toobadkeenin baa naarta lagaga soo jaraa laakiin naarta kuma waare ilaahay wuu ka soo saaraa oo ilaahay wuxuu naarta ka xarimay qof tawxiid ku dhintay inuu ku waaro wuu ka xarimay ilaahay jala wacala naarta sida nusuusta ku soo aroortay rasuulkuna sala allahu calayh wasalam dad badan oo macaasidoodii naarta ku geli lahaa amaba ku galay ayuu shafaacadiisa sharafta badan leh uu kaga soo saarayaa naarta oo ilaahay u baryayaa oo laga soo saaraya oo shafaacadiisa lagaga soo saaraya waa ka nebigu yuri shafaacati ilahi alkawaa'iri min ummati nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi ma ma man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna saxiix weeye xadiiskan saxiixuu ku sugan yahay qofka dhinta ee isagoo ilaahay cid la caabudeen dhintay iimaanku uu dhab uu ka ahaa ikhlaas iyo sidqi iyo yaqiin wax shakiina iimaankiisa aanu ku jirin qofkaasi jannada ayuu galaa imaa ma'aalan buu u galaayo dembigii baa laga soo jaraa kuma waaro wa imaa marka horeba ilahay wuu u dhaafay nusuusu saasay tilmaamaysaa iyaguna taasay diidan yihiin nebigu wuxu uhi salى اllahu عalيه wasalam shafaacatii liahli اlkabaa'iri min ummati shafaacadeyda waxaa iska leh dadka kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn ku dhacay ee gaalnimo ka sokaysa ku dhintay iyagoon ka toobad keenin amaa ciddii dunuub intay ku dhacday ka toobad keentay kuwa ilahay wuu u dhaafaya in allaha yakfiru dunuuba jamiican soo ilahay moor marka ilaahay dunuubta dhammaanteed wuu dhaafaa maxaa looga jeedaa haddii laga toobad keeno in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaanu maxay ku saabsan tahay qof aan ka toobadkeenin oo ku dhintay marka nusuus iskama hor imanayso marka sidaas weeye labada daa'ifo muctaqadka ay mis- ay aaminsan yihiin muctaqad aada u liita weeye waana muctaqad baatil ah waxa weeye waa kaa nebigu le sala allahu calayh wasalam qofkaasi walow zina ha sameeyo sariqa ha la yimaado xataa hadduu waxado hadduu zinaysto hadduu qof muslima dilo waxa weeyaan qofkaasi jannada ayuu gelayaa imaa ilaahay wuu u dhaafayaa oo dembigiisa dembigiisa raxmadiisa ugu dhaafayaa wa imaa waa laga soo jarayaa oo kuma waarayo ilahay waxa uu ihi wacizatii wajalaalii laukhrijana minha man qaala laa ilaaha ila allah man kana fii qalbii midqaalu darati min iimaan ilaahay cizadayda iyo jalaalkayga ku dhaartay jahanamo waan ka soo saaraya ku waari maayo qof laa ilaa iimaan uu qalbigiisa ku sugan yahay wax shay la wax lagu qiyaaso ka ugu yar oo iimaanihi waan ka soo saaraya ku waari maayo hadduu macsi hadduu uu ja- cadaabka ku galo macsiyadiisa marka qofkii qofkii muwaxidka ahaa laba jeerba faa'idu taagan yahay imaa inuu ilaahay u dhaafo dembigaas wa imaa in laga soo jaro oo jahanamo aanu ku waarin waayo waaritaanka jahanamo waa masiiba soo ma ah waay marka nusuustaasi sidaas ayay tilmaamaysaa sidaas ayay tilmaamaysaa nebigu markuu leeyahy laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin iimaanka la anfinaya waa maxay ahlu sunati waljamaca waxay dhahen iimaanka qofka ama zaaniga ah ee saariqa ama macsiyada sameeyey saaxibu lkabiira iimaanka laga anfinaya waa iimaankii kaamilka ah ee waajibka ahaa aliimaan alkaamil alwaajib iimaankiisu kaamil maaha markuu qofku macsiyadaa samaynayo shakina ma laha taas laakiin waa mu waa waa muslim oo lahu aslu islaam aslulislaamku wuu sugayey sidaa ogeed bay selafku waxay odhan jireen waa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama waa mu'minu naaqisu liimaan waa mu'min iimaankiisu naaqis yahay saasay odhan jireen marka nebigu iimaanku anfinaya marka uu leeyahay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man laa ja- man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu markuu nebigu sidaa leeyahy iimaanka la anfinaya nusuusta lagu anfinayaa maaha iimaan mustaxaba waa iimaan kii waajibkaha wey iman amil aliman alwaajib alkamil baa la anfinaya ama asalkii islam lakin waa usuganta waay bal hadda naskaa nas sii caddeeya ayaynu maaragtay arkaynaa can cabdالlahi بni cmr waxaa laga wariyey radي الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam nabiga waxa uu ka wariyey qaala wuxuu yidhi cabdullah بn cmr bn caas in allaha ilaahay sayukhalisu rajula nin ayuu waxa weeyaan sayukhalisu wuxuu badbaadin doonaa rajula nin oo min ummatii ummadayda ka mida calaa ru'uusi اlkhalaa'iqi ama sayukhalisu wuxuu u dhawaaqi doonaa sida riwaayaadka qaarkood ku soo arortay sayunaadi sayukhalisu in allaha ilaahay sayukhalisu waxa waxa uu yani goobta dadka lagu kala xukumaye keeni doonaa rajula nin oo min ummatii ummadayda ka mida iyo calaa ru'uusi اlkhalaa'iqi dadka oo dhan iyagoo arkaya yowma alqiyaamati ayuu ilaahay addoonka fakin doonaa oo loo dhawaaqi doonaa ilahay hortiisa la keeni doonaa oo inta la qabto oo maxkamad khatara la saaro haddana la badbaadin doono fayanshuru calayhi riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay in allaha sayuk- sayunaadi yunaadaa birajuli min ummati nin ummaddayda ka mida ayaa loo dhawaaqaya calaa ru'uusi alkhalaa'iq baana looga dhawaaqayaa wixii ilaahay abuuro oo dhan iyagoo maqlayaan waa marka maxsharka la taagan yahi halkaa ii qabo masalada ii xasuusnow ninkaasi reer bani israa'iilla maaha ya umamkii naga horeeyena maaha yuu ka tirsan yahay yuu ka tirsan yahay ummadda nebiga salى الlahu عalيه wasalam rajula min ummati waay ummadda meesha loo jeedaana maaha ummaddii ummaddii nebi maxamed loo soo diray oo dhan ummatu dacwo maaha waa ummatulijaaba waa nin ummaddii nebiga rumaysay ka mid ah inuu nebiga rumeeyeyna xadiiska dhexdiisaad ka fahmi doonta fayanshuru calayhi ilaahay wuxuu ninkaa u fidinayaa tiscata wa tisciina sijilan sagaal iyo sagaashan sijilka waxaa la idhahaa waraaqda weyne wax lagu qoro sagaal iyo sagaashan baal oo mid walba nebigu sida riwaayaat kullu sijilin mi- eh, baal waliba ama bog waliba mila madil basari ili aragtay intuu yahay buu ayuu ayuu isu jiraa ili intay wax ka aragto isu jiraa weyne wuxuu ka qabo iyo dherar dhammaantoodna dunuub bay ka buuxaan sagaal iyo sagaashan kaasi jir uma yaquulu ilaahay wuxuu ku odhanayaa atunkiru min hada shay-an dunuubta halkaa ku taxan ee sagaal iyo sagaashan kaa sijili ama baal ku qoran ee mid walba madel basar uu yahay wax ma ka inkiraysaa wax aad inkirsantaad leeda ilaah waxaan waa laygu jujuubay oo anigu ma samayn oo qala waxaan waxaan waxaan kasbaday maaha ilaahayow oo muran uu kaa hayo ma ku jira abalamaka katabat ilxaafiduun miyay ku dulmiyeen malaa'igtaydii wax qoraysay miyay ku dulmiyeenoo wax aanad samaynin bay dhakada kaa saareen dulmigu waa sidaa moogta wax aanad samayn oonad kasban in dhakada lagaaga xambaarin ama waxaad leedaad xaqu leeda in lagu diidaa dulmi leeda taasina may dhacday fa yaquulu wuxuu leh laa yaa rabbi ha ka yaabin ilaahayow waxaa aad arkaysaa dunuuba anaa sameeyey fayaquulu fayaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa afalaka cudurun cudurdaar ma leedahay oo ma odhanaysaa ilaahayow cudurdaar baan haystaa cudurdaarka maxaa ka mid ahaan lahaa ilaahayow anigu diintan iyo waajibaadkan waxaan inay muxaramaad yihiin ba ilahay umaan ogeyn jaahil baan ka aha taa miyaad sheeganaysaa ilaahayow mutaawil baan ahayo waxaan inay xaaraan tahay yani di- waxyaabaha qaarkood inay waxa weeyaan yani diintu way soo gaadhay oo wax waan ka maqlay laakiin waxyaabaha qaarkood inay dunuub yihiin ama macaasi yihiin ilahay umaan ogeyn ilahay markaa waxaan samaynayey ikhtiyaar maan lahaynoo waa laygu qasbo waa laygu dirqiya waa cudurdaar moogta ilaahayo marka waxaan samaynaya caqligayguma ma joogin oo waan waalnaa so se cudurdaar maaha wax cudurdaar ah oo dunuubtaa aad ka sheeganaysa aad qiratay ee meesha kugu qorani ma jirta fayaquulu ilahay wuxuu odhanaya fayaquulu addoonku wuxuu odhanaya laa yaa rabbi maya ilaahay cudurdaarna ma sheeganayo dhammaanna waan sameeyo waan qirsanay xujo waa dhimi jirta ninka fayaquulu ilaahay wuxuu odhanaya riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay waxaanu kaa dulminoo camalkaaga ka midoo aanaanu ku siinin miyaad aragtaa markaasuu intuu salbabaqo wax dee uu sameeyeba iloobo markuu harka boqo sagaal iyo sagaashanka sijiliya dunuubta la buuxa ayuu odhanaya ilaahu maya intan baaba meesha ii taalle xasanada la sheegaya xanta may xasana iga maqana garan maayo fayaquulu ilahi wuxu odhanaya balaa maya sidaa ma aha sheekabo ina laka cindana xasana hal xasanaanu ku haynaa buu ilahay odhanaya hal wanaag fainahu laa dulma calayka alyawm maanta cidi ku dulmimi mayso wax aad xaqu leedahay waayi maysid ilaahay muxuu yidhi caza wajal ilaahay waxa uu sheegay laa yadlimu midqaala dara midqaala dara wax laag inaanu ilaahay dulmiyeyni ilaahay waxa uu yidhi suuratu ambiya ilaahay wuxuu ku sheegay inaan cidna la dulmiyeynin maxay ahayd aayaddii qur-aanka ahayd in allaha laa yadlimu midqaala darati wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunha ajran cadiima waxaa aayadda ambiyen doonaya ay ku jirtay wakafaa bina xaasibiin cid wax xisaabisa oo wain kaana midqaala xabati min khardalin ataynaa biha bu ilahi midqaala xaba min khardal culimadu waxay ku sheegeen wax ilikabato waxaa ugu yar culimada qaarkood waxay yidhahdeen cadceeddu marka halkaa ka soo baxday aroortii shucaaca yare ka soo gala maaragtay daaqadda shucaacaas wax leeg baa loo jeeda ilahay wuxu uhi intaa in leegna dulmii mayno ataynaa biha bu ilah yidhi waa keenaynaa xasana ha noqoto sayi'a ha noqoto wakafaa binaa xasimiin bu ilah yidhi cid wax xisaabiso oo wax kala jarta oo qof xaqiiqada wixii uu sameeyey farta u saartana annagaa ku filin bu ilah yidhi ilaahay wuxuu ihi ba- maanta wax dulmiya lagugu samaynayo fatukhraju waxaa la soo saarayaa bidaaqatun bidaaqad iyo waraa iyo warqad fiiha ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna moxamedan cabduhu warasuulu bidaaqad intaasi ku qoran tahay baa la soo saaraya fayaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa uxdur wasnak miisaankaagii keen fayaquulu wuxuu odhanayaa addoonkii marka laga dhaha miisaankaaga yani miisaamo waraaqda bidaaqadan qaado miisaankaa saar sagaal iyo sagaashankaagana qaado miisaankaa saar fayaquulu addoonkii wuxuu odhanayaa maa hadihi albitaaqa maca hadihi sijilaat ilaahu bidaaqadani maxay ka taraysaa sagaal iyo sagaashanka wax miisaan u baahan maaha warkaygu uu cad yahay saasuu odhanaya uu isdhibay ninkaasi inuu halaagsamay ayuu isu dhibay faya- faqaala ilaahay wuxuu odhanaya innaka laa tudlam lagu dulmin maayo qaala ilaahay qaala wuxuu yidhi fatuudacu sijillaatu fii kifa sagaal iyo sagaashankii sijil baa waxaa la saarayaa ee waraaqad waxaa la saarayaa kafad waalbitaaqatu fii kafa bitaaqadii laa ilaha illah ay ku qornaydna kafad baa la saaraya halkaana waxaa ka cad miisaanku inuu laba kafadood leeyahay ilaahay acmaasha ummadda ku miisaamaya fataashat isijillaatu sagaal iyo sagaashankii waraaqood ee madal basar ahaa way duuleen faqulat ibiaaqatu bidaaqadina way cuslaato way la degtay falaa yadkulu maca ismi illaahi shayun ilaahay isamkiisa iyo kelimatu tawxiid wax ka adkaanaya ma jiraan ninkii ismuu lahayn waad fakanaysaaye bidaaqadii waxay u sababtay in laa ilaaha ila allah muxamadu ashhadu an laa ilaha illah ana muxamadan rasuulullah uu ikhlaaska iyo tawa yaqiinta iyo sidqiga ay ku dheehnayd waxay ahayd mid u dhabuu yidhi oo ka ikhlaas ku jiray oo yaqiini ku jirtay oo ikhlaas ku- ay- sidqiyo runnimo ku jirtay oo shakiyo reeb ka madhnayd ayay ahayd laa ilaaha illa allah miisaan badan laba ahayd deedna way la degtay sagaal iyo sagaashankii waraaqooda kale dabeedna uu ku badbaaday awalan wuxuu xadiidkani ku tusinayaa xadiiska xadiisul bitaaqa la yidhaha imaam axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaje iyo keyrkoodba waa wariyeen waana xadiis saxiixa laa madcana fii sanadihi sanadkiisa wax madcani kuma sugna ah dadka qaarkood oo isku dayay inay maaragtay nusuusta qaarkood markay xaliifkooda noqon weyda inay ka takhalusaan waxba way u waayeen Ah. awalan xadiisku wuxuu ku tusinaya cadliga ilaahay jala wacala iyo diqadiisa taani shay wuxuu xadiisku tusinaya fadlu laa ilaha ila allah kelimatu tawxiid qofka ku dhinta iyo miisaankay leedahay ثالثا xadiiثkani wuxuu ku tusinaya ninkaasi kow weeyaane xadiiثkan nima dadka qaar baa markay ee waa xadiiثkan uu ku tusinaya masalada aynu ku jirno ah qofka hadduu macaasi ku dhinto isagoo muwaxid ah macaasi aanu ku toobadkeenin hadduu ka ku dhinto in ilaahay macaasidaa laba mid ay tahay imaa in loo dhaafo oo sidaa dee kelimatu tawxiid loogu dhaafay u masaxday oo u masaxdo jannada iska galo wa imaa in laga soo jaro uu naarta ka soo baxo aanu ku waarin marnaba inaanu murtakibu kabiira naarta ku waarin ba xadiisku daliilu yahay waadix sooma cadda wajulistidlaalkiisu xadiiskan dadka qaarkood markuu ka dhaadhici waayo waxay dhahen nebigu ninkaasi ummadda nebiga kama mid ahayn jawaabteedu waxa weeye ina allaha sayukhalisu rajula esh min ummati nebi maxamed baa sheegay in ummadda nebiga ka mid yahay dee aduu ka leef ummadda nebigu ka mid yahay ummatulijaabuu ka mid yahay weliba qaar kale waxay dhahen ninkani jaahil buu ahaayo waxa weeyaan dunuubtan yani diinta shareecada aqoon badan umuu lahayn markaa jaahil buu ahaa laa ilaha tawxiidkii oo keliyana la yimi jawaabteedu waxay tahay ilaahay ninka wuxuu ku yidhi alaka cudurun cudurdaar ma leedahay muxuu yidhi ilahay cudurdaar ma lihi xataa haddaanu isagu cudurdaar inuu leeyahay ogeyn ilahay wuxuu ka odhanaa may cudurdaar baad leedahay oo jaahil baad ahay min cadli illahi caza wajal hada sida bitaaqada loogu soo saaraa loogu cudurdaari lahaa marka taasina halkaasay ku hadlay jaahil buu ahaa qaar kale waxay idhaaheen ninkani laa ilaha illa maxamed rasuulullahi unbaa soo gaadhay sharaa'icdan iyo isla- wixii xaaraan iyo wixii xalaal ahaa mabuu ogeynba jawaabteedu waxa weeyaan oo haddii kelimatu tawxiid mooye wax kaleba aanay soo gaadhin muxuu odhan waayo ilaahu dee aniga intii soo gaadhayna waan sameeyey tani inay xaaraan ahaydna maan ogeyn qaar kale waxay idhaaheen laa ilaaha illa allah de wuxuu yidhi dhammaantood xadiiskay ka cararayaan dilaaladiisa kuwo kale waxay idhaaheen ninkani wuxuu yidhi laa ilaha illa muxamad rasulullah markuu sii dhimanayey markii ugu dambaysay naftu ka bixi doonto ayuu yidhi oo camalkiisu ku khatimay oo hadday sidaa ahayd miyaanu nebigu odhanin tawxiidku iyo islaamnimadu waxay baabiisaa wixii ka horreeyey waxay uga baabiin weyda wixii uga horreeyey hadduu towbaddaa toobadkanay run idinka tahay atawbatu tajubu maa qablaha towbaddu wixii ka horreeyey way baabiisaa waxay u baabiin weyda ila laa ilaha illadiisu waa wata nafciga intaa leeg yeelatae كل هذه تأويلات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها نور نور السنة نور في سنة كهم وقضى حقيقة ننكاسي وحي تهي inuu dunuubtaa sameeyey isagoo cilmigii iyo shareecadii ay soo gaadheen kelimatu tawxiidna uu yidhi isagoo muslimay dunuubtani ka dhacday dadka qaarkood waxay dhaheen markaasuu islaamayba hadduu markaa islaamay islaamnimadu way baabiisaa wixii ka horreeyey sagaal iyo sagaasanka shijile ay ka buuxdo dunuubtu maxay tahay qaar kuwi kuwa ugu darani waxay idhaheen intuu markaasuu islaamay naftu ka baxday oo camalba muu samaynin laa ilaha illa maxamed rasuulullah buu yidhi deedna naftaa ka baxday hadduu laa ilaha illa maxamed rasuulullah yidhi naftu ka baxday sagaal iyo sagaasanka shijil dunuubta ka buuxdaa ma intuu qabriga ku jiray buu sameeyey hada huwa alkalaam ma intuu qabriga ku jiruu sameeyey naska daahirka xadiisku dhammaan wuu burinaya maadaamay sidaa tahay sariixa waxaa ku cad oo naska xadiiskan ka cad in ninkaasi uu ahaa nin muslima dunuubtaana uu sameeyey isagoon ka toobadkeeninna uu ku dhintay asalkii iimaankuna uu u sugnaa wax camaloo saalix oo kalena unu samay waayo hadduu camal saalix oo kale samayn lahaa soo ilahay ma soo saareen ya sidaa kelimatu tawxiid loogu soo saaro haddii camal saalix oo kale hadduu samayn loogu soo saari lahay marka naskaasina saas ayuu masalada ugu cad yahay ahlu sunnati waljamaca waxay qabaan in qofka muslimka ah ee muwaxidkaa aanu ku gaaloobin dunuubta teeda kabaa'irtae gaalnimo ka sokaysa in lagu gaalaysiiyo islaamnimada lagaga saaraana madhabkii khawaarijta ama dhiiggiisa lagu xalaasanaada madhabkii khawaarijta iyo muctasilada mubtadicadaa ay tahay laakiin ahlu sunnati waljamaca waxay sheegeen qofku haddii uu istixlaal ku sameeyo macsiyo oo una aniga khamrigu waa ii banaan yahay khamriga in la cabaa waa macsiyo gaalnimo ka sokaysa laakiin hadduu qafira aniga waa ii banaan tahay war wax xaaraani ma jiraan naga dhaaf ya akhi sheeke bereleda waa iska cabaynaayo biir bilaa dembi baa la idhaha uu sidaa idhaahdo uu ku gaalooba islaamnimada waa kaga baxaya marka masaladan waa in saa loo ogaada kutubta caqiidada ku basdanta waa in la akriyaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astakfiruka watuubu ilayk ahlulcilmiga qaar ba ka deliishaday ahlulcilmiga taariku salaadka aan gaalaysiinin nusuusta ay qabsadeen bay ka mid tahay isaga iyo nusuustan aynu akrinaya wain zana wainsarik bacdu ahlilcilmiga taariku salaadka gaalaysiinay waxay dhaheen taariku salaadka nusuus baa gaarkiisa ugu soo aroortay inuu gaal yahay marka isagu wuu ka hadhaya nusuustaas marka labada madab bisaas u jiraan wallahu aclam